bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlmuؤlif raximah اllah tacaalى wmin madhabi أhli اlxaqi ana اllaha عaزa wajala lam yazl mutakallima bkalaami masmuuci mafhumi maktub waxaan soo haynay kitaabkii caqiidat اlxaafid taqidiin cabdilghani bni cabdilwaaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala wuxuuna ku dhex jiray baabu اlasmaaءi wاsifaat sifat اlkalaam ayuu halkan uga hadlayaa sifadaas ayuu rabaa inuu halkan uga hadlo sifadaas kalaamka inuu allah subxaanahu wa tacaala ou hadlo waa sifo sifaadka oo dhan aas-aas u ah bal diinka oo dhan aas-aas u ah nubuwaadka iyo sifaadka kale oo dhan iyo risaalada iyo aas-aas u ah qofkii inkiro inuu alla hadlaayana ama inuu alla hadlo qofka inkiro wuxuu noqonayaa qof inkiray risaaladii dhammaanteed leanna risaaladu waxay ku dhisan tahay amar nahyi dhammaantoodna hadalka alle waa oo allah wax amraayo isagaa wax reebayo saa darteed a'immada waxay siiyeen booskii ugu fiicnaa ama yacnii oo ay lahayd ayay sifadan dhigeen warka culummadana qur-aanka markay ka hadlaayaan alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq iyo ay aad u weyneeyeen oo ay gaarsiiyeen qofka aan aaminsanayn sidaas inuuba gaal yahay oo caqiida kufriya inay tahay ay ku ijmaaceen ahmiyadaas ay leedahay waxaa ka keenay warkaas oo dhan sifadan ahmiyada ay leedahay in la garto oo amarka alle iyo nahyiga alle wuxuu ku dhisan yahay inuu rabbi hadlo haddii la yidhaha rabbi ma hadlo macnaheedu waxna ma amrin waxna ma reebin way midda kale amarka allah subxaanahu wa tacaala ayaa khalqiga uu ku ahaaday hadalkiisa inama amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun haddii marka sifo alle sifo hadal ah haddii alle laga anfiyo macnaheedu waxay noqonaysaa alle inuunan kun aanu dhihin waxna aynan ku samaysmin kuntaas midda kale saddexaad ahmiyadeeda waxaa ku tusaayo allah subxaanahu wa tacaala yahuudda ficilkii ay sameeyeen oo inay dibiga caabudeen ahaa markuu ka hadlaayey wuxuu tilmaamay dibigaas inuunan cibaado astaahilin leanna ma hadlaayo alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila miyaynan arkaynin inuunan dibiga la hadlaynin waittakhada qowmu muusa min bacdihi min xuliyihim cijlan jasadan lahu khuwaar alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila marka haddii iyaga la yidhi macbuudka aad caabudaysaan ma hadlo la yidhi rabbina haddii la yidhaha ma hadlo isagana isku mid sooma noqonayaan marka cibaadatu hayri dibigaas cibaadadiisa waxaa loo ibdaaliyey loona baabi'iyey budlaankeedana lagu caddeeyey inuusan hadli karin marka haddii allana ma hadlo la yidhaha khatarteeday leedahay marka masaladan ahmiyaadkaas waaweyn ayaa ku jiro saa darteed musanifku wuxuu yidhi wa min madhabi ahli lxaqi ahlu xaqa madhabtooda waxaa ka mida ana allaha casa wajalla alle lam yazal kama tegin oo kama zuulin mutakalliman inuu yahay mid hadlaayo bikalaamin hadal masmuucin la maqlaayo mafhuumin la fahmaayo maktuubin la qoro ayb marka lam yazal mutakaliman buu cabiray mar uu hadalka kusoo cusboonaaday ilaahay ma jirto weligiis mutakalim ayuu ahaa waana sida ay masaladan uga hadlaan ahlulxadiidka oo sifada kalaamka dhinacna waxay ka tahay sifa daatiya dhinacna sifa ficliya oo haddii la yidhaahdo lam yazal mutakaliman idaa shaaa waa sifa ficliya marka la leeyahay daatada alleh waxay ku sifaysan tahay mutakalim inuu alle yahayna oo alle akhras maaha waa mutakalimna waa sifa daatiya ayb qaala allahu caza wajalla alla waxa uu yidhi wakallama allaahu muusaa takliimaa wakallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusaa nebiyullaahi muuse uu la hadlay takliiman la hadlitaan la hadlid ayuu la hadlay alla muuse marka takliiman waa masdarun yu-akidu caamilahu waa masder caamilkiisa adkaynayo majaaskii buu meesha ka bixinaa marka wax majaaz la yidhaahdo iyo macno kale iyo ma jiraan mar haddii la yidhi wakallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusa muuse takliiman la hadlid waay waa la adkeeyey war dambena ma dhinna macno kale inay noqotaa suuragal maaha waa masderka yacnii marna caamilkiisa u adkeeyaa marna cadad buu yacnii caddeeyaa marna yacnii waxaa weeyaan nooc ayuu caddeeyaa midkan marka waa mu-akidun licaamilihi ayb aayaddan marka waxay daliil u tahay inuu alla hadlo subxaanahu wa tacaala ayb sifadan kalaamkana dadka saddex qowl ayay saddex madhab ayaa jirto yacnii way ka badan yihiin laakiin marka lasoo koobo waa un iska saddexdaas tan koowaad waxa ay tahay jahmiyada iyo muctasilada iyagu waxay qabaan ilaahay inuunan hadlin waxayna yidhaahdeen hadal haddii uu hadlo waxaa ka dhalanayso jurmi iyo waxyaabahaas iyo jismi iyo hadalku wuxuu u baahan yahay meel uu maro iyo hawo iyo dhuun iyo carab iyo waxaasna alla waa ka nasahan yahay dheh makhluuqiibu u ekaanayaa haddii waa hadlaa la dhahay dheh ayb qoladaas iyaga jawaabtoodu waa saalantaho culammadu waxay ugu jawaabeen qur-aanka alla wuxuu ku tilmaamay gacantan inay hadlayso hadli doonto qaaluu anطaqana allahu aladii anطaqa kulla shayin gacmaha iyo lugaha markay markhaati furaan iyo maqaarka oo ninkii iska lahaa uu yidhaahdo lima shahidtum calayna maxaad noogu markhaati kacdeen markay dhahaan qaaluu anطaqana allahu aladii anطaqa kulla shay allah naga hadal siiyey gacantan marka carabna kuma yaallo dhuunna kuma taallo meel hawa ay martana ma laha maca daalikana inay hadlaysaa qur-aanku uu noo sheegay wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamay ama uu noo sheegay samaa samadu iyo dhulka inay hadleen uma stawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaanun faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karhaa qaalataa aataynaa طaa'iciin samaawaadkii iyo dhulkii waxay yidhaahdeen ataynaa waa nimid bay dhaheen daa'iciin annagoo kuwa deecaya ah cirkan iyo dhulkan carab iyo dhuun kuma taallo waana hadleen siduu alla noo sheegay ayb waxaa kaloo nebiga sal ly slam waxaa sugnaatay in dhagax uu salaami jiray maka markii uu joogo innii la acrifu xajaran fii makkata kaana yusallimuni waa y salaami jireen dhagax dhagaxu waa malaasan yahay waxaas marka makhluuqaadkaas qaar ka midaba haddii hadal suuragal uu ka noqday ee rabbigii khaaliqa ahaa carab la-aan iyo hawo la-aan inuu hadli kara maxaa u diidahay marka imaam axmed sidaasuu yidhi marka xujajkan dhan imaam axmedaa keenay marka haddii bacdi almakhluuqaad ay hadlayaan iyagoo aan carab iyo hawo gashaa aanay jirin rabbi inuu hadlaa min baabi owlaa waxaas la-aantood ayb kuwaas iyaga marka warkooda wuxuu ku siman yahay waxay yidhaahdeen rabbi markuu rabo inuu hadlo muctasilada iyo jahmiyada hadalkiisu wuxuu ku abuuraa bannaanka ama hawaduu ku abuurayaa ama dhagax buu ku abuurayaa ama geed buu ku dhex abuurayaa waxa hadlaayana marka waa geedkaas walidaalika waxay dhaheen nabiyullaahi muusa markii uu alla uu la hadlay waxa la hadlay waa geedda ee alle lama hadlin oo rabbi hadalkiisa ayuu wuxuu ku abuuray geed dhexdeed geeddiibuu ka soo baxay hadalka ee waxaa la yidhi iyadana taasi ma soconayso hadalka meesha uu ka soo baxa loo nisbeeyaa ee hadalkaas alla kayrkiis inuu ka soo baxana suuragal maahano waxaa ku jirto inanii inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii baa ku jirta aniga allaan ahay macbuud xaq lagu caabudaa ma jira aniga maahane icaabuda waxaase inay geed dhahdo hallay caabudo suuragal maahan qolada labaad ashcariyada waaye iyaguna waxay ka qabaan masaladan kalaamka rabbi kalaamkiisu lama maqlo waa kalaam nafsi ah bay leeyihin alkalaamu nafsiyuna waxay ka wadaan hadal alle nafsadiisa ku dhex jiro oo aan soo bixin oo aan la maqlin ayay aaminsan yihiin ayb oo waxay yidhahdaan kalaamullaahi ama qur-aanka markay sheegayaan macnan waaxidun waa hal macno qaa'imun fii daati illaahi oo ilaahay daatadiisa ku qumay haddii af carabi laga cabirana waa qur-aan cibraani haddii laga cabirana waa towraad suryaani haddii laga cabirana waa injiil marka wax dhan waa isku mid musxafkan waxa ku qoran ee muslimiintu akrinayaan maxay yihiin marka la yidhaahdana waa cibaaratu kalaam illaah bay dhahay kalaamullaahi maahana waa laga cabiray hadalkii alle nafsadiisa ku jiraa la cabiray oo ama jibriil ama waxaa cabiray nebi maxameday dhahay xikaaya can kalaam illaah sheekhu marka qoladaasna waa radinayaa bikalaamin masmuuc markuu leeyahay iyagoo radinaya leanna maxaa yeele kalaamka alla waa la maqlayoo waxaa maqlay nebi muuse axaadiis wuxuu keeni doonaa qiyaamaha marka la tago dadkao dhan inay maqli doonaan haddii qiyaamaha la tago in allaha tacaala yunaadii bisawtin alla waa dhawaaqayaa cod buu ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacud waxaa maqlayo dadka dhow iyo kuwa fog labadaba way maqlayan kuwa dhow iyo kuwa fogba way maqlayaan sidaasuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam ayb marka mar haddii la yidhi waa la maqlaa waa soo baxaa soo maha marka warka alle marka waa war soo baxaayo la maqlaayo ambiyadii ilaahi nabi muusa maqlay nebiga wou maqlay jibriil baa maqlaayo in allaha tacaala idaa axaba cabdan alla hadduu addoon jeclaado naadaa in allaha tacaala idaa axaba cabdan alla haddii uu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriila u dhawaaqayaa markaasuu dhahaya inii axbabtu fulaanan fa axibahu hebelaan jeclaadaya jeclaaw waa jeclaanaya marka haaka marka jibriil waa maqlay soo maha codka allah subxaanahu wa tacaala waa sidaas iyaga marka waxa ay sugayaan waa kalaam nafsiyo nafsadda alla ku dhex jiro weligii alla maqlayn aan soo baxayn ayb walidaalika marka ashcariyada madhabtooda waxay tahay kalaam alle dhulkan ma yaallo yani waxa musxafka ku qoran waxa imaamku akrinaayo ardayda waxa dugsiga laga baro waxaasoo dhan waa cibaara can kalaamillaahi iyo kalaamullaahi maahan dhahay marka kalaamullaahi xaqiiqatan uma aha waa majaazay leeyihi ayb kutubtan marka caqiidadana looga dhigo dadka loo akriyana waxyaabahaasa ku yaalo ayb tuxfatulmuriidka iyo jawharada iyo waxa dhan kalaamullaahi haddii la dhaho musxafka waxa ku yaallo waa kalaamullaahi calaa sabiili lmajaaz waayay leeyihin xaqiiqa maaha war marka waa caqiido fogaatay oo fogaatay oo fogaatay aada u foolxun caqiidadii kufriga ahayd ayaa waxaa laga dhigay caqiido islaami ah ayb marka arrinkaas ka warramaya ayb wa min madaahibi ahli اlxaqi waxaa ka mid ah an allaha caza wajalla alle lam yazal mutakaliman ma uunan ka zuulin inuu yahay mid hadlaayo bikalaamin hadal masmuucin la maqlaayo mafhuumin la fahmaayo maktuubin la qoro oo la dhigo qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi wakallama allahu muusa takliima warawaa cadiyu bnu xaatimin waxa uu wariyey qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro ilaa sayukallimuhu llahu allah la hadli doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa baynahu wa baynahu tarjumaan axadkaas iyo alle dhexdooda tarjumaan maaha cibaaradii marka meesha waa ka baxday waxu kala tarjamaayo ma laha toos ula hadlay suma yanduru wuxuu fiirinayaa aymana minhu midigtiisa falaa yanduru ma arkaayo ilaa shay-an qadamahu wuxuu soo hormarsaday maahani suma yanduru wuxuu fiirinayaa ashama minhu bidixdiisa falaa yaraa ilaa shay-an qadamahu ma arkaayo ilaa wuxuu soo hormarsaday maahani uma yanduru wuxuu fiirinayaa tilqaa'a wajhihi wejigiisa abbaarkiisa ku aadankiisa hortiisa fatastaqbiluhu naaru naar baa kusoo jeesanayso faman istidaaca qofkii awoodo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yaqiya wajhahu wejigiisa inuu ka ilaaliyo annaara min annaari yacni naarta inuu ka ilaaliyo walow bishiqi tamratin timir gabalkeedba ha ahaatee falyafcal ha sameeyo marka waxaa laga rabaa sayukallimuhu rabbuhu rabbigiisaa la hadli doono marka rabbi markuu la hadlaayo waa maqlayaa addoonka haddii uunan maqlaynin maxau tara hadalkaas warawaa jaabiru bnu cabdillaahi qaala lamaa qutila cabdullaahi bnu camr bni xaraam aabbihiis waay markii la dilay uxud qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi yaa jaabiru jaabirow alaa ukhbiruka ma kuu sheegaa maa qaala allaahu wuxuu alla ku yidhi liabiika aabbaha qaala balaa haa buu yidhi qaala wamaa kallama allaahu axadan alle qof lama hadlin ilaa min waraa'i xijaab yani cid aan nebi muuse ambiyada ahayn alla lama hadlin ilaa yani yani nebi muuse xataa ilaa min waraa'i xijaabin alle qof lama hadlin ilaa xijaab gadaashiis unbuu kala hadlay ayb wa kallama abaaka aabbaha alla wou la hadlay kifaaxan si cad oo toos ah buu ula hadlay xijaab la-aan ayb qaala wuxuu yidhi yaa cabdallaahi alla wuxuu yidhi yaa cabdallaahi tamanna tamanna tamani oo wax rajeey tamanna calaya korkayga ku tamani wax ucdika waan ku siinayaaye qaala yaa rabbi wuxuu yidhi rabbi ow tuxyiinii waa i noolaynaysaa fa uqtala fiika waa la idilayaa adiga dartaa aaniyatan mar labaad qaala waxau yidhi innahu sabaqa minii waxaa iga dhaqday oo aan yacni ballan iga ahaatay xaggayga annahum iyagu dadka markay dhintaan ka bacdi annahum iyagu laa yarjicuuna ma soo laabanayaan ilayha adduunyada ku soo laaban maayaan ayb xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ma soo noqonayaan marka ballantaasaa iga dhacday taas ma helaysid qaala waxau yidhi fa abliq man waraa'ii dadka iga dambeeya gaarsii barwaaqada iyo khayrka iyo wanaagga aan haysto iyo meeshan aan joogo dadka iga dambeeya gaarsii fa anzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yursaquun aayadahaas rawaahu ibnu maajah xadiidka ibnu maajah ayaa wariyey isnaadkiisuna waa xasan marka alla wuxuu la hadlay jaabir aabbihiis hadal ay marka isweydaarsadeen waa waa la hadlay waxyar kasoo sikada waxyar kasoo sikada meeshan waana deeqaysa ayb marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy marka meeshaas maxalushaahidka marka meeshaasu ka rabaa inuu la hadlay ayb intaas marka masaladii kalaamka markuu ka soo baxayo rabbi subxaanahu watacaala inuu la hadlay jaabir aabbihiis iyo aaadiiiyo axaadiidtii kale ka horreysay xadiid cadiy ibni xaatim iyo aayadihii kale ka horreeyey kalaamka alle masmuuc inuu yaho la maqlaayo alla uu musanifku uu tilmaamay markuu ka soo baxay ayuu masaladii qur-aanka u soo galay marka waalqur'aanu kalaamu ullaahi caza wajalla qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisa caza wajalla qur-aanku waa rabbi kalaamkiisii waa caza wajalla wa waxyuhu waa waxyigiisii wa tanziiluhu wa munazaluhu kii uu soo dejiyey waayo waalmasmuucu waxa la maqlaayana min alqaari'i qofka akhrinaya laga maqlaayana kalaamu ullaahi caza wajalla alla kalaamkiisa laba mas'alo ayuu ku dareensiina awalan qur-aanku muxuu yahay kalaamullaahi qur-aanku waxa uu yahay in laga doodo ama muslimku isku khilaafo waa nasiib daro ummaddan qur-aanku muxuu yahay haddii laysweydiiyo inay kala tagaan waa wax aad la yaab u leh meeshaan marka wuxuu leeyahay qur-aanku waa kalaamullaahi marka kalaamullahi la yidhi marka waa xaqiiqo kalaamullah majaaz waaye iyo waa baxay labadii qowlo muctasilada iyo kuwii kaleba way baxeen kalaam marka la yidhaahdana waxa nafsadda ku dhex jira kalaam lama dhaho ee warka afka ka soo baxaa kalaam la yidhaha ee soo baxo waxaana ku tusaya macnahaas nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina allaha tacaala tajaawaza can ummatii maa xadatat bihi anfusahaa maa lam takalam ummaddi alle ummaddeyda waa u dhaafay wixii ay qalbigeeda iskaga sheekaysato maa lam takallam intaynan ku hadlin haddii aynan ku hadlin marka hadalku iyo waa kala duwan yihiin soo ma arkaysid waxa qalbiga laga layskala sheekaysto waa kala duwan yihiin culummadu waxay isku waafaqsan yihiin qofku salaada dhexdeeda hadduu ku hadlo inay ka jabayso hadduu ku hadlo salaada dhexdeeda waa buray salaada hadduu qalbigiisa ka waswaaso iskala sheekaysto salaadda ma ka buraysaana maya bil itifaaq ma ka buraysa waxaana la yidhi salaadu kalaam waa ku burtaaya layidhi marka qalbiga waxaa layskaga sheekaystaa kalaam maaha ayb haddii kalaam waayo la dhahana waa in qeyd loo sameeyo wayaquuluuna fii anfusihim oo kale in la dhaho laakiin kalaam marka la yidhaha markiiba dadku waxay u fahmayaan waxaan la maqlayay dadka ka soo baxo ayb marka qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisa oo isagu ku hadlay marka in la yidhaha kalaamku waa kalaamu nafsi wax saxa maaha waa waxyuhu ilaahay waxyigiisii waayo qur-aanka wa tansiiluhu kii uu soo dejiyey waayo waalmasmuucu min alqaari'i kadib marka dad baa waxay keeneen waxay yidhaahdeen ayib qur-aanku waa kalaamullahi ilaahay waa ku hadlay waa sax waa ogolnahay laakiin bani aadamku markay akrinayaan qur-aanku ma ka baxayaa kalaamullaahi inuu yahay mase kama baxayo adaa faatixada akriyey waxa adiga aada akrinayso maxay yihiin kalaamullaahi miya mase maaha taasuu rabaa inuu ka hadlo qur-aanku marka siyaabo kala duwanoo u tasarufaa mar waa la xifdiyaa qalbigaa lagu haaya mar waa la akriyaa mar meel baa lagu qoraa ayb si kasta oo u tasarufo qur-aanku waa kalaamullaahi marna kama baxa haddaad adiga akriso qur-aanka waxa aada akrinayso waa kalaamullaahi qiraa'adaaduna waa makhluuq adiga qiraa'adaada makhluuq alqiraa'atu gayru lmaqru'i wاlkitaabatu gayru lmaktuubi saasaa la dhahayaa oo haddii aad adiga akriso qur-aanka oo aad qur-aanka adiga akrinta aad akrinayso maku noqonayo qur-aanku kalaamullaahi uga bixi maayo waxaana ku tusaayo qowluhu tacaala wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah magangeli ilaa uu ka maqlo kalaamka alle imaam axmed wuxuu yidhi miman yasmacu gaalka markuu soo magan galo uu yidhaa waxaan rabaa inaan diinta dhegaysto ha la magan geliyo ilaa uu kalaamka alle ka maqlaayo iyow ka maqlayaa qof muslim ou ka maqlaa uu soo maha mase gaalka ilaahay buu ka maqlaa kalaamullaahi maya muslim unbuu ka maqlaa isagoo muslim ka maqlaaya haddana alle uu leeyahay kalaamullaahi marka qiraa'adu hayru lmaqruu ayb imaamu lbukhaari si fiican u sheegay arrintaas wuxuu yidhi qiraa'ada hebel qiraa'adiisa waayaa la leeyahay markaad akriso maalan qiraa'a abu camr qiraa'atu abi camrin qiraa'adan waa qiraa'ada qiraa'atu abi camrin baa la leeyahay hay waxa la akrinaana maxay yihiin qur-aan waayuu ku leeyahay qof waa kalaamullahi qofka qaariga mararka qaar qiraa'adiisa waxbaa laga sheegaa waxaa ninkan qiraa'adiis waa qiraa'o boobsiis ah waa qiraa'o aan saxsanayn ayaa la leeyahy qur-aan aan saxsanayn weli ma maqashay may maqlaysi waxaa la leeyahay fulaan qiraa'adiis waa qaldan tahay qur-aankiisu qur-aanka waa qaldan yahay ma la dhahay lianna alqur'aana kalaamullaahi qiraa'adaana ficilkiisa waa isaga taas in la fahmo والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع وحل مقلاي من القارئ لقى مقلاي كلام الله عز وجل ويان ووحيه إلى آه والمسموع من القارئين كلام الله عز وجل قارئ وحل لقى مقلاي وكلام الله دقدقاقيس فعل كيس وحا صوت كيسنا ومخلوق walidaalika sawtkiisu waa xun yahay yaa laleeyahay qur-aankiina waa xun yahay ma la dhihi karo ayb wa qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi yuriiduuna waxay rabaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa gaaladii haddii marka kalaam alle dhulka uunan oolin oo dadku aynan maqlaynin gaaladu ma kalaam ilaahay nafsadiisa ku jiray bedeli karaan nafsadda alle kalaam ku jira miyay ku dhacaan inay bedelaan waa maya kanay bedelaayaan waa kee musxafka kan loogu yaallo yay rabaan isku dayaayaan inay bedelaan idan musxafka waxa ku yaallo waa kalaamullah ayb wa qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi innaa naxnu nazalna dikra qur-aanka annagaa soo dejinnay waa la soo dejiyey marka nafsadda allow ku jira keliya maaha wa innaa lahu laxaafiduun innagaana ilaalinayna kuwa ilaalinayaannaha wqaala caza wajal alla wuxuu yidhi wainahu qur-aanku latanziilu rabi lcaalamiin rabu lcaalamiin kii uu soo dejiyey waayo qaala caza wajalla faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi an ka buuyo magangeli gaalka ilaa uu maqlo ilaahay kalaamkiisa wainamaa samicahu wuxuuna ka maqlay min ataalii ninka aqrinaya ka maqlaa yani mas'aladan wuxuu u keenay fahma yacni qur-aanku waa kalaamullaahi marka la leeyahay keliya maahan markuu alle ka soo baxo ayuu kalaamullaahi yahay maaha macnaheedu markuu alle ka soo baxona waa kalaamullaahi adiga markaad akrinaysana waa kalaamullaahi marna mar uunan kalaamullaahi ahayn ma jira wa masalada wuxuu keenay saas waa meesha aayaddan salafka cilmigooda iyo waxaad fahmay marka iyo fahamkooda warkoodu waa yaryahay laakiin qur-aanku waxay ka soo bixinayaan macaani aada weyn bay ka soo saaraya ayb labadan aayad waa akrinay macaanideeda wa qaala caza wajalla wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin weyaan nazla bihi waxaa la soo marka xataa yasmaca kalaamllahi shaaciradu waxay leeyihiin cibaarata kalaamillaahi baa u qadaran taqdiirku asal maaha marka shayga iyadoon waxba la qadarin hadduu socon karo waa sidiisa asala in lagu daayo haddii adiga aad tiraa cibaarata kalaamillaahi ninka mushrigaana waxuu dhihi karaa wacbudullaaha marka la yidhi waxaa laga wadaa wacbuduu axjaar allaahi ama wacbuduu cibaadallaahi cibaadallaahi ee u qadaranu dhahaya hadduu doono maxaa la dhahayaa isaga marka waxaa la leeyahy war meeshaana la caabudo waayo asal xadafkuna asal maahane sideedan ayay aayaddu ku toosan tahay kanna xataa yasmaca kalaamallaahi sideeday ku toosan taha la leeyahay da ayb wqaala caza wajalla alla wuxuu yidhi wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin jibriil ayaa la soo degay calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ayuu kula soo degay litakuuna min almundiriin si aad uga mid noqoto kuwa digo meeshaanad fiiri marka waxaa la yidhi saddex shayba aayaddan ku jirto aada u feeriya wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin qur-aanka rabbi baa soo dejiyey asalkiisa waa kaas marka jibriil iyo nebigana maxay ka yihiin qur-aanka ayaga rusul nasala bihi ruuxu lamiin jibriil baa la soo degay rabbi buu ka yimid jibriil waa soo qaaday nasala bihi ruuxu lamiin alamiin wuxuu tusayaa marka jibriil inuu rasuul yahay leanna waa la aaminay marka la leeyahay waxbaa loo soo dhiibay waayo soo maaha waxaas isaga iskama lah haddadaa usoo dhiibay axad baa usoo dhiibaan ujeeda cafwan allahna waa axad kusoo dhiiba ayb rasuulkana muxuu ka yahay litakuuna min almundiriin waa digayaa waxa qur-aankaas ku qoran ayuu ku digayaa waa dige rasuulku markaasa waa digayaa bes ayb marka salafku waxay dhaheen rasuul haddii la yidhi qaar baa waxay dhaheen qur-aankan tarkiibkiisa iyo inuu jibriil leeyahay waxaa u daliila inahu laqowlu rasuulin kariim innahu laqowlu rasuulin kariim qur-aankaana laga hadlayaa waa rasuul wanaagsan warkiisaw idan male alle marka kalaamka nafsiga alle nafsadiisu ku jiraa midkaana rasuulka warkiisii waayo oo kaas ka cabiray see looga jawaabay marka waxaa looga jawaabay rasuulka laftirkiisaaba wuxuu tusaa rasuul maxaa laga wadaana waa ergey wainahu laqowlu rasuulin kariim ergey wanaagsan warkii warkii uu keenay ergey shanigiisu muxuu yahayna hadal cid kale leedahayoo gutaa ee kiisa maaha hadduu isaga warkiisa ku hadla rasuul maa la dhihi lahaa lama dhehe rasuul waa mid la diray soo maaha waa in lasoo diray marka warka waa loo soo dhiibay isagana marka waa mid lasoo diray wa hadalka marka waxaa iskale axadkii soo diray innahu laqowlu rasuulintaasaaba warkooda baabi'inaysa imaam axmed iyo a'immada saasay yani aayaddaa ku macneeyeen ayb ma la fahmayna ayb kelmaddan marka rasuul baa waxay tusee hadalkan uu gudanaayo inuu isaga lahayn oo uu meel kale ka soo qaaday kana keenay ayb ayb wahuwa maxfuudun fi suduur wahuwa qur-aanku maxfuudun mid la xifdiyey mid la xifdiyey waayo ama la xifdiyo fi suduuri laabaha dhexdooda lagu xifdiyo kama qaala caza wajalla siduu alla u yidhi bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilma waa aayaad cadcad oo ku sugan dadka cilmiga leh xabadkooda dhexdiisa waa la xifdiyaa marka qur-aanka waruwiya warawaa cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam ibnu mascuud wuxuu wariyey uu yidhi xadiidkii nebiga nebiga uu ka wariyey min suduuri الrijaali min annacami min cuqlihaa min cuqlihi wuxuu ka wadaa marka xadiid ayuu qayb ka soo qaaday qur-aanka ku dadaala waa ka fakasho badan yahay min suduuri الrijaali ragga laabahooda waa kaga fakasho badan yahay min annacami geela min cuqulihi dabarkiisa ku jiro geel la xiray ee dabarka ku jira sida uga fakfakado sidaasoo kale ayuu uga fakadaa dadka laabahooda waa iska mafhuum haddaad fahmaysaan macnaheeda aniga ima qorno istadkiru lqur'aana falahuwa ashaddu taqasiyan qur-aanka xifdigiisa ka warqaba oo ogaada falahuwa isagu ashaddu tafasiyan waa tafasiyan weeyaan waa ka waa fakasho badan yahay waa mid daran xagga fakashada min suduuri rijaali oo ka fakado min annacami min cuqulihi xoolaha geelaana laga wadaayo uu ka fakanayo dabarkiisa idinka calaamad yacni laba baraakad dhexdooda warkaas geliyey laba baraakad dhexdooda wuxuu ka wadaa nuskhooyinka qaara la zaa'id noqday kan qaarna kuma dhigna calaamadaas saas maxalushaahidka marka maxaa laga rabaa qur-aanku dadka laabahooda waa ka fakasho badan yahay geela sida uga fakado dabarka marka la dabro la xiro inuu ka fakado isku dayaa qur-aankuna haddaan la akrinaa fakana suduuri marka min suduuri rijaal xagguu ka fakanaa meesha uu ku jiro oo ah dadka laabahooda ayb wa huwa maktuubun fi lmasaaxifi musxafkaa lagu qoraa manduurun bilacyun qur-aanka waa la fiiriyaa indhaha lagu arkaa daliilkeeda feeri marka qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi watuuri wa kitaabin masquur watuuri baan ku dhaartay wa kitaabin baan ku dhaaranayaa masquurin la qoray xaggee lagu qorayna fii raqin lagu qoray maqaar masquurin manshuurin la fidiyey lagu qoray waa kaas marka qur-aankii maqaarka ayaa lagu qoraa warqadaa lagu qoraa wa qaala caza wajalla alla wuxuu yidhi innahu laqur'aanun kariim weeyaan qur-aan wanaagsan fii kitaabin ku sugan maknuunin la dhowray laa yamasuhu ma taabanayaan ila almudaharuuna kuwa dahaarada qaba maahan ayb marka qur-aankii labada tafsiir aayadda mid ka mid a musxafkan waxa ku qoran waa qur-aan marka aayaddu saasay tilmaamay qof daahir aan ahaynna ma taabto marka musxafka maxaa ku qoran haddii lagu yihaa qur-aan waxa ku qoran kalaamullaahi marka qadda iyo warqaduna waa makhluuq naaqadda iyo warqadda ka hadli mayno waxa ku qoran laak waa kalaamullahi saasay culammadu yidhaahdeen waxaana ku tusaaya macnahaas inuu jiro sidaasna uu yahay waxaa la diiday musxafka in lala safro oo dhul gaala loola safro hadday warqad iyoiyo qad uu iska yahay oo meesha waxa ku qoran kalaamullaahi ounan ahayn maxaa laga cabsanaa gaal gacantiisa intuu galo inuu halleeyo oo uu ihaanaystaa la diidaa maxaa dhaca kalaamullaahi liannahu maxaa yeele waa kalaamullah ayb haddii marka musxafka kalaamullaahi kuma yaallo la yidhaahdo ee maxaa loo diidaa in loola safro gaalada dhulkooda oo maxaa yeele waxaa laga cabsanaya waa kalaamullaahi in la ihaaneeyey soo maaha ibnulqayim si kaleo arrintaa uu dadka u tusay caqligooda wuxuu yidhi warqadda iyo iyo iyo iyo qalinku warqadda iyo yacni qaddu wax ahmiyadoo weyn ma leh adiga laftirkaaga maalan kitaab fatxulbaari soo qabso suuqa markaad tagta fatxulbaariga meequu joogaa waxaa laga yaabaa boqol dollar in lagaa siiyo qiimaha maxaa u yeelayna qadda iyo warqadda mayaana efor iyo qad haddaad gorgoriso boqol dollar ma gaarayaan boqol dollar ma dhamma qiimuhu marka muxuu ku jiraa wax meesha ku qoran waay soo maha idan waxa meesha ku qoran iyo qadda iyo warqaddu waa kala duwan yihiin shaygan waxaa qiimo u yeelo waxa ku qorana qiimo u yeelaya walidaalika musxafka waxyaabaha kale waxaa ka duway qiimaha waxa ku qorana ka duway oo kalaamullaahi walidaalika qof hadduu musxafkii ku kaadiyo waa gaalooba qashin in lagu tuuro waa lagu kufrina qalin iyo qad haddaad qashin ku tuurto waxba ku noqon maysa gaalnimo ma ku noqonaysa maxaa marka keenayna kalaamullaahi waa wax meesha ku yaalla lowlaa kalaamullaahi ousan ahaay ousan noqonin ama ounan ahayn qiimahaas ma yeesheen mashaaciraduna waxay leeyihin waxaa musxafka ku yaal maahan kalaamullaahi ma la dhihi haddii la dhahana waa majaazi la dhaha allahuma sal ayb shaygaas marka inta uu meeshaas ku qoran yahay kale ayb dadka marka muslimiinta qalbigooda waa ku weyn yahay waana dareemayaan kalaamullaahi inuu yahay walidaalika yani waxaad dareemaysaa qofka qur-aanka hadduu gogo-o oo kale ama meelaha ku go-go-o in lagu istaago iyo si aynan u dhicin waa qabanayaan waa gubaan xataa waxaan aragnay oo ilaa hadda jirta xataa an soo gaarino qof walba uu fahma meesha looxda lagu dhaqo waa ka duwanaa jirtay meelaha kale baalkan yani diin ama yani taayarkan intay laba xabaama wax lamida iskor saaraan ayaa looxda la dhexgeliyaa lagu dhaqaa intaas waxay tahay inaan yani sharfid la sharfaayo ilaahay kalaamkiisa marka haddii la yidhaha musxafku kalaam allaba kuma yaallo wax ka daran ma leh jariimo ka weynna ma jirto midaas ayb isma qaado karaan marka caqiidada cawaamta iyo nimankan iyagu caqaa'idkan qorayna dhahaayo oo ashaaciradaa mis qaado karaan warka ku yaalla tuxfatulmuriidka haddii loo akhriyo cawaamta mar horey kabahooda qaadanaya waxaan caqiido saxa maahani dhahayo leanna wuxuu leeyahay waxaa ku yaalla dafatay ilmusxaf kalaamullaahi ma ahan waa majaaz kalaamullah haddii la dhahan waa majaaz bimacnaa waa makhluuq uu leeyahay waxaasi marka caamo ma yeesheen leanna caamada qalbigooda qur-aanku waa ku weynyahy fidradii bay haystaan ayb masaladan marka masaleay ku dheeraadeen waa culummada ahmiyadeedayna ugu dheeraadeen ayb wa rawaa cabdullaahi bnu cumar ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu reebay nebiga an yusaafara an yusaafara bilqur'aani qur-aanka in lala safro ilaa ardi alcaduwi cadowga dhulkiisa loola safro makhaafata an yanaalahu alcaduwu maxaa sidaa loo yeelay cabsi laga cabsanayo cadowga inuu gaaro gacantiisa uu galo wa qaala cuhmaanu bnu cafaan radia allaahu canhu maa uxibu ma jecli an yaatiya calaya yowmun maalin inay ii timaado walaa leylatun habeen inuu isoo maro xataa andura fii kalaam illahi caza wajal ilaa aan fiiriyo ilaahay kalaamkiisa yacnii wuxuu u jeedaa alqira'ata fi lmusxaf yani habeen iyo ma jecli maalin intay soo marto oo aanan musxafka fiirinaynin yani habeen walbay maalin walba inaan musxafka fiiriyaan rabaa marka haddii kalaamullahi wuxuu ka rabaa wa manduurin ilayhi maktuubun fi lmasaaxifi manduurun bilacyun kalaamullahi indhaha lagu arkaa waa kaas marka uu leeyahy xataa andura fi kalaam illaahi ayb ama ilaa kalaam illaahi wa qaala cabdullaahi bnu abi mulaykata wuxuu yihi kaana cikrimatu bnu abi jahl saxaabigaa wuxuu ahaa radia allaahu canhu yaakudu lmusxafa musxafkuu qabsan jiray fayadachu calaa wajhihi wejigiisuu saari jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray kitaabu rabbii caza wajal wa kalaamu rabbii caza wajal rabbigay kitaabkiisa kalaamka rabbigay ayuu dhihi jiray bacdi riwaayad waxay le waa dhunkan jiray marka musxafka in la dhunkado iyo wejiga in la saaray wax dhiba ma laha saxaabigan baa samaynaya dadku waa waa sameeyaan badana qofku markuu qur-aanka sida u wado uu dhammeeyo sidaas u leeyahay inuu wejigiisa saaro saxaabigaana saari jiray dhibaataan wuxuu ka rabaa marka wuxuu dhihi jiray kitaabu rabbii wa kalaamu rabbii meeshaas waxaa ku yaala inay kalaam rabbi yihiin uu sheegay ayb waxyaabaha foolxumada marka ashaacirada laga sheego waxaa ka mida saddex waxay yidhahdaan alaau cawraatin lakum macshara alashaacirati waxaa ka mida laysa fi lmusxafi qur'aan walaa cala alcarshi rabbun walaa fi lqabri nabiyu saddex cawro idinkaa iska laha dad ashcariyatihiin musxafka kalaam rabbi kuma yaallo waa cawro aad u faalxo carshiga alla kama sarreeyo carshiga wax jooga ma leh dila carshiga wax joogaba ma leh allana uu leeyaha rabbi carshiguu ka sarreeya waa cawro labaad iyadana midda saddexaadna qabriga nebi kuma dhex jiro oo iyaga waxay yidhaahdaan alcaradu laa yabqa zamaaneyn risaaladu alrisaala rasuulnimadu waa shay carab ah oo aan jurmi lahayn oo la taabo karin rasuulnimadu marka waxay leeyihin shayga hadduu carad yahay laba waqti ma joogi karo marka nebiyaalku adduunkay rusul iyo nebiye ku yihiin qabriga markay ku jiraan laakiin rusul maahanay haddii nebiga qabrigiisa la taga meeshaan yaa ku jiro qofka muminkaa rasuulkaa ku jiro dhaha rasuulku markuu adduunyada joogayna rasuulu ahaa qabriga markuu ku jirana rasuulnimadii waa ka baxay waa cawro weyn iyadana waxaas dhan waxaa u keenay alcaradu laa yabqaa zamaaneyn qaacidadaasay degsadeen mutakalimiinta ayb waayahay saas u dhihi jiray isaguna marka ayb halkaana joogeen hada aakhiruhu biاllahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed